Shantii sano ee la soo dhaafay, gobolka Waqooyi Bari waxaa ka jirtay caqabad macalin yari ah kadib markii ay isaga baxeen macalimiinta aanan u dhalanin gobolkan, kuwaas oo sheeganayay in amni darri awgeed aysan ugu noolaan karin ama aysan wax uga bari karin gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Haddaba si baahida macalin yarida ee ka jirta gobolka ay u yaraato ama meesha looga saaro ayaa waxaa dhalinyarada gobolka Waqooyi Bari ay bilaabeen inay ku biiraan kulliyadaha dalka iyo jaamacadaha si ay u bartaan koorsada macalinimada. Ismaamulka Wajeer kulliyadda lagu barta macalinimada ta gobolka Waqooyi Bari iyo jaamacadaha kale ee dalka waxaa ku biiray dhalinyaro tiro badan kuwaasoo doonayaan inay ka noqdaan macalimiin deegaanada kala duwan ee ismaamulka Wajeer. Fawziya Nuur Kaalmoy waa gabar Marwo ah sidoo kalena ka mid ah ardayda wax ka baranayaan kulliyadda macalinimada lagu barto ee Wajeer. Waxa ay nooga warbixisay sababta ku dhalisay in ay doorato koorsadani taas oo ay dhalinyarada qaar aysan isku dayin inay ku fikiraan barashadeeda.
magacayga maxaa waye fawziya nuur kalmooy maxaa dhigtaa iskuulka la yiraahdo wajiya teachers training college xirfadda macalinimada waxaa ku doortay markaa yaraa ilaa markaa weynaada dhexdeeda waa kariya aan ku hamini jiray waa kariya aan jeclaay sidaa darteed ayaan u doortay Fawziya Nuur ayaa sheegtay marka gabadhu ay xaas tahay in weliba ay noqon karto qof wax barata noloshana heer sare ka gaarto waa sida ay sheegtay marka uu raalli oga yahay ninkeeda uu garabna ku siinayo wax idnii jibi ma lahan Ee, macalinimada markaan bilaabaye aabahey iyo hooyaday iyo dhammaan faamilkayga way igu taxgeliyeen khaasatan wiilkaa la joogo aniga waa lay qabaa wiilkaa la joogo ayaa igu taxgeli marka caawinaad iyo wax walbana dhankiisa ayaan ka helaa caqabada waxaa la kulmaa maruunimada iyo ilaa iskuul waa yacni waqti waa iskuul waqti ay galaa marka yacni maxaa la kulmay challenges like time consuming like inta iskuul waqtigaa ku dhammaysanay xaafadana xag maxay kaaga baahan tahay responsibility balse alxamdulilah qof ku fahmaa markaa haysatid waxaas dhan raqiisay kula noqonaya dhalinyarada qaar ayaa qaba fikirka ah in macalinimadu aysan lahayn wax dhaqaale ah balse Fawziyo taasi waa ay ka duwan tahay fikirkeeda.
waa ka qabaa ra'yi ka duwan intaan kollejkan bilaabin ka hor macalin ayaan ahay macalin markaa tahayna lacagta dhanka xagga lacagta xaggeeda lama fiiriyo cilmi ayaa kuu soo darsama marka cilmigaas adigoo fiirinaya yacni bulsho wax kaa galma laha adiga adiguna samaysan kariyagan waa kariya fiican waa kariya oo kugu darsamaya cilmi oo kariya oo kugu darsamaya yacni aas karti lahaan kartid waa kariya oo majority haddantan governmentka dadka badanaa ku jiraan kulli 50% waa macalimiin ay ahaan jireen confidences ka qaadan kartaa maxaa ka qaadan kartaa yacni wax qabad badan aa baran kartaa marka maxaan ku tixgelinayaa inaa macalimiinta ay soo bataan ay bartaan xirfadaas sidaan u sacadayno ilmahan dhalno iyo ilmihiisii dhali doonaan Si kastaba ha noqotee Fawziya iyo dhalinyaro tiro badan ayaa waxa ay madaxda iyo dowladdu uga baahan yihiin caawinaad ku aadan in laga bixiyo lacagta kulliyadaha lagu barto ee macalinimada ama fiiska. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta Star, Ismaamulka Wajeer.